ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
aan ku bilaaba xubinta qiimaha xoolaha saylada xoolaha ee magaalada baardheer oo maanta geela nooca dhoofka heer koowaad uu ka marayo shan iyo labaatan milyan oo shilin heerka labaad saddex iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna labaatan milyan baardheer geela dhaqaalka heerkiisa koowaad waxa uu ka marayaa sagaal iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad toddobiyo toban milyan oo shilin heerka saddexaadna afar iyo toban milyan geela qalinka heerkiisa koowaadna waxaa la kalisanaya afar iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad labiyo toban milyan heerka saddexaadna kow iyo toban milyan ariga dhoofka heerkiisa koowaad waxaa baardheer la kalisanayaa laba milyan saddex boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba milyan boqol iyo konton kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ariga qalinka heerkiisa koowaadna waxaa baardheer la kalisanaya hal milyan laba boqol iyo konton kun oo shilin heerka labaad sagaal boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna toddoba boqol lixdan iyo shan kun oo shilin baardheer ariga dhaqaalka heerkiisa koowaad waxaa la kalisanaya hal milyan laba boqol iyo konton kun oo shilin heerka labaad hal milyan iyo konton kun oo shilin heerka saddexaadna sagaal boqol iyo konton kun oo shilin isla baardheer ayaana ku guda jirnaaye idaha dhaqaalka heerkooda koowaad waxaa la kalaysanayaa hal milyan sideed boqol iyo sagaashan kun oo shilin heerka labaad hal milyan toddoba boqol iyo konton kun heerka saddexaadna hal milyan saddex boqol iyo toddobaatan kun looda dhoofka heerkeeda koowaadna toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad sideed milyan heerka saddexaadna toddoba milyan looda dhaqaalka heerkeeda koowaad iyadana waxaa la kalisanayaa baar dheere lix milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan milyan heerka saddexaadna afar milyan looda qalinka ahna heerkeeda koowaad afar milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad saddex milyan heerka saddexaadna laba milyan markan haddaan eegno saylada xoolaha ee magaalada buuhoodle oo maanta geela nooca qalinka heerkiisa koowaad uu ka marayay toddobiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan iyo toban milyan heerka saddexaadna kow iyo toban milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga geela qurbacyadana waxaa iyaguna la kalasiisanayaa sideed milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga buhoodla ariga qalinka heerkooda koowaad waxaa la kaliisanayaa laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilin heerka labaad laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ariga isna jaqiiqana waxaa heerkiisa koowaad la kalisanayaa toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad lix boqol iyo konton kun heerka saddexaadna lix boqol oo kun ariga dhoofka heerkiisa koowaad waxaa la kalisanayaa maanta buuhoodle laba milyan shan boqol iyo konton kun heerka labaad laba milyan afar boqol labaatan iyo shan kun heerka saddexaadna hal milyan sideed boqol toddobaatan iyo shan kun deegaanka widwidna waxaa ariga nooca qalinka heerkiisa koowaad la kalisanayaa hal milyan sideed boqol iyo konton kun heerka labaad hal milyan toddoba boqol iyo konton kun isla deegaankaas ariga la yidhahdo shaqiiqa heerkiisa koowaad waxaa la kalisanayaa shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan boqol oo kun widwid ariga aminta heerkiisa koowaad waxaa la kalisanayaa isna hal milyan sideed boqol toddobaatan iyo shan kun heerka labaad hal milyan lix boqol iyo konton kun deegaanka widwid geela nooca qalinka heerkiisa koowaad waxaa la kalisanayaa labaatan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad sideed iyo toban milyan oo shilin heerka saddexaadna sagaal milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga dhegeystayaal xubintii qiimaha xolaha intaas ayay ku dhan tahay maanta
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa